بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين hore waxaynu usoo wadnay siiradii saxaabada oo markii iskugu kan dambeysay aynu bilownay saxaabiga loo yaqaano cusmaan binu cafan binu abilcaas cusmaan binu cafan binu abilcaas binu umaya binu cabdi shams saxaabigaasi oo ahaa khaliifkii saddexaad ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaynu soo bilownay cusmaan binu cafan binu abilcaas binu umaya binu cabdi shams binu cabdi munaaf maxamed binu cabdillaahi binu cabdilmuطalib binu haashim binu cabdi munaaf rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ay iskugu yimanayeen odayga shanaad ama awowga shanaad bay ku kulmayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasi magaciisa kunyada ah ama cidda lagu naanaysi jiray waxaa la odhan jiray abaa cabdillaahi culamada qaarna waxay leeyihin waxaa la odhan jiray abaa camrin waxaana uu dhashay sanadkii lixaad marka laga soo tiriyo caamulfiil ayaa u dhashay bacda caamilfiil oo markaa macnaheedu ay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka yaraa dhalashadiisu lix sannadood ayaa uu ka yaraa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii waxaa la odhan jiray arwa bintu kurays binu rabiica binu xabiib binu cabdi shams binu cabdi munaaf marka halkaa waxaa ka muuqata hooyadiina sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ay iskugu yimanayeen awowga shanaad hooyadii isaga hooyadeed oo ayeydeed noqonaysa waxaa iyadana dhashay umu xakiim bintu cabdilmuطalib oo ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam eddadii inagu qofka lagu kulmo awowga shanaad qaraabo soka ayaynu u naqaanaa haddii qaraaba ay jirto cusmaan binu cafan radia allahu canhu xagga hooyada iyo xagga aabbahaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam awowga shanaad bay ku kulmayeen waxaa intaa u wehelisa qaraabada labaad ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ahaayeen oo ahayd isaga ayeydii inay ahayd umu xakiim bintu cabdilmudallib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam id ahayd eddadii cusmaan binu cafan binu abilcaas waxaa la leeyahay aabihii wuxuu ahaa nin taajira oo baayac mushtariya oo ka mid ahaa dadkii tujaarta ahaa ee reer maka quraysh saddex qabiilaa u telin jiray horena aynu u sheegnay reer beni haashim taladay hayeen reer beni umaya oo ah reerkan uu ka dhashay cusmaan binu cafan tijaarada iyo baayac mushtariga ayay quraysh u hayeen reer beni maksuumna waxay ahaayeen reerkii difaaci jiray quraysh masaalixda ay leedahay waxaa ka mid ahaa abuljahl waxaa ka mid ahaa waliid binu muqiira waxaa ka mid ahaa abul umaya binu muqiira iyo raggii la midka ahaa idan cusmaan binu cafan radia allahu canhu saxaabigaasi maadaama uu ka dhashay reerkii baayac mushtariga aabihiina uu adduun lahaa baayac mushtarigiibuu ku barbaaray waxa ay culimmadu leeyihiin wuxuu ka mid noqday tobankii qof ee ugu hantida badnaa mujtamacii quraysheed weliba raggii la da-da ahaa ibnu casaakir sida ashacbi uu soo saaray wuxuu ihi kana cusmaanu fii qurayshin muxabiba yani cusmaan wuxuu ahaa quraysh gudaheeda mid aada loogu kalgacayl badan yahay waxay intaa u wehelisay isagoo ahaa nin aada u dhibirsan waxbixin badan dadkana aada u soo dhoweeya waxaa culimmadu ay yidhaahdeen sidaa darteed waxaa loogu gebyi jiray carruurta oo gabadhu marka ay ilmaha barbaarinayso waxay odhan jirtay uxibuka waraxmaanu xuba qurayshin cuhmaana waan ku jecelahay ilaaha raxmaanka aan ku dhaartaye xuba qurayshin cuhmaana jacaylka qurayshi ay jeceshahay cuhmaan oo kale ayaan ku jecelahay bay ilmaha ku odhan jirtay cusmaan binu afan isagoo da-diisu aanay weyneyn ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyey ee rumeeyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaana sabab u ahaa islaamnimadiisa saxaabiga loo yaqaana abubakr bin abi quxaafa ama cabdillaahi binu cuhmaan la odhan jiray abubakrin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam quraysh markii islaamnimada lagu soo dejiyey wuxu yidhi yaad wax ku qarsataa oo sababna u noqdo dacwadda oo dadka diinta gaadhsiiya annaasu macaadin ka macaadin aldahabi waalfid dadku miyay siman yihiin xagga dadnimada iyo waxqabadka iyo kartida maya nusuustay ku sugantah inaanay dad ku sinnayn xagga waxqabadka ma aha xagga xuquuqda annaasu sawasiya min naaxiyati alxuquuq amama ashariica alislaamiya dadku xagga xuquuqda way ka siman yihiin sharciga ilaahay laakiin xagga nukbada yacni dadka nawciyadooda iyo duntoodu isku mid maahe way kala sarreeyaan xagga dunta dadka lidalik waxa uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam annaasu macaadin ka macaadin aldahabi waalfid dadku waa sida macdanaha sida macdanta lacagta ee aad garanaysaan iyo dahabka oo kale ayay dadku kala yihin dhagax intaa leego masaajidkeena leeg baan waxba lagu felay yani dhagaxaan buu ku matelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka midna caradkii ayaa laba kun iyo shan boqol oo dollara waa zero point five gram caradku yani marka gramka shan meelood loo qaybiyo qayb kamida carat la yidhaha yani dhagaxaanta ilaahay dhulka ku abuuray midna dee inta gramka shan meelood marka loo qaybiyo meel kamida ayaa laba kun iyo shan boqol oo dollar qiimihiisuu noqonaya halka dhagaxaan waaweynna aanay wax nafciya lahayn idan sidaas oo kale ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayay dadku kala yihiin marka qofka dadka anfaca wax u kordhiya masaalixda caamka ah ka shaqeeya dadka wanaajiya wanaagga ugu baaqa waxa uu ka mid noqonayaa dadka macaadinta ah sidaa uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu doono inuu isaga uuni isku koobnaado oo aanu waxba anficinna islaamkuba ama sharciguba wuxuu u yimid in qofku la ilaaliyo maslaxadda caamka oo qofka muslimka uu ka shaqeeyo lidalik ayaa la leeyahy biyihii laga warramay laga warramay mafaariq maraafiqda caamkaa dadka ka shaqeeya inay dadka ugu fadli badan yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam bacd qofka muslimka ah ee ummadda u shaqeeya inuu yani khayru nnaasi akhdamahum linnaas yani dadka inuu ugu khayr badan yahay dadka dadka u shaqeeya ee waxa caamkaa ka shaqeeya idan abubakr bin abi quxaafa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi malaha saxaabigaasi baa ku anfacaya leanna quraysh oo dhan baa jeclaydo waxaa la yidhaha kooda tabaalaysan buu tabantaabin jiray sidoo kale dadka ayuu ururin jiray wax tarkiisaa badnaa dadka waxa anficee guud buu aada uga shaqayn jiray markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu u bandhigay wuu aqbalay isaguna markiiba intuu quraysh sidaa u eegay ayaa wuxuu yidhi talow yaa wax tari kara dacwadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la idhaha shanta saxaabi ee ka mid a casharatu lmubashiriinka ee uu ka mid yahay cusmaan binu cafaan bin abilcaas oo saxaabigan aynu ka warramayna ah waxay ku soo islaameen gacantii saxaabiga abubakr bin abi quxaaf zubayr bin cawaam talxa bin cubaydallah saciid binu sayd sacad bin waqaas iyo allahuma salli calaa maxamed cusmaan binu cafaan idan waxa la dhaha lixdii ugu horeeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo abubakar uu kow ka ahaa waxaa sabab u ahaa abubakar waxaana ku jiray cusmaan bin cafaan culummadu marka ay ka warramayaan aayadda wanazacna maa fii suduurihim min gillin ikhwanan calaa sururin mutaqaabiliin yacni waanu ka saarnay laabahooda wixii ku jiray xumaan iyagoo aanu ka dhignay qaar walaala ah oo ka soo yacni dul fadhiya sariiray iska soo horjeeda culummadu waxay yidhahdaan waxay kusoo degtay kuwa aynu ka warramayno bani aadamku wax ma kohan kara ahaa nacam xataa asaxaaba ridwaan ullahi calayh kuwii naga wanaagsanaa ayaa dhexdooda yani wax isku tuhmi jiray bani aadamkuna waa bashar shareecadeennu sidaysa maxaa u tahay lama odhan qofka bini aadamkaa waxaa tahay malak mukaramo ma khaldami karti kullu bni aadam khata wa khayru lkhataa'ina atawaab xataa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa isaga oo la hadlaya o u sheegaya ayaa wuxuu leey qof waloo bini aadmiyi waa gafe laakiin waxaa la faray qofkii muslimka ahaa inuu soo noqdo xataa walaalkaa waxaa lagu yihi u cadhood laakiin waxaa lagu yihi saddex ishaa dhaafin xuduud baa lagu siiyey inaad ku cadho jabi karto oo aad ku soo noqon karto ayaa qofka muslimkaa la siiyey oo waxaa yidhi saddex cisho waa lagu ogolay inaad qofkii haddii aa istabataan aad ka maqnaato oo xataa aad ka goosato salaantii waa lagu ogolaaday laakiin waxaa lagu leeyahy saddex cisho dee waa inay cadhadii kaaga soo jabto o aad ku soo noqdaa yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waliba waxaa la door bidayey inuu khayr badan yahay wa khayruhum aladii yubdiu bisalaam bulaha rasuulku calayhi salaatu wasalam idan culimmadu waxay leeyihin aayaddaasi waxay kusoo degtay lixdaa saxaabi oo uu ka mid yahay cismaan binu cafan binu cabdilmudalib cismaan binu cafan sifooyinka kale uu lahaa waxaa ka mid ahaa isagoo nasiib u helay inuu guursado laba hablood oo uu la dhalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulka xididnimadiisu arrin fudud ma aha bani aadamku waxyaalaha ugu waaweyn ee noloshan uu ku helo waxa weeye gabadh wanaagsan wey addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhu addunyaa mataac adduunyadu waa raaxaysi ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa waxaana ugu khayr badan mataaca adduunyada ayaa yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam almar'atu asaalixa gabadha wanaagsan ee ilaahay uu ku siiyo ayaa ugu khayr badan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lidalika cusmaan binu cafan binu abilcaas nasiib waxa uu u helay inuu guursado laba hablood oo uu dhalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu ka dhalay ayo khadiija bintu khuwaylid waxaa maqasheen rasuulku calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban dumar u guursaday waa run weeye weliba culimmadu waxay leeyihin saddex iyo toban buu doonay rasuulku laba isagoon u galmoon buu sii daayey koob iyo tobanna wuu la aqalgalay rasuulku calayhi salaatu wasalaam koob iyo tobankaa dumara ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guursaday mid walba sabab buu u guursaday intooda badan sabab dacwadeed buu u guursaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo umu guursan waxa weeye xuduud ah yani inuu ku raaxaysto dumarkaa faraha badan le rasuulku calayhi salaatu wasalam maxaa ka mid a ramla bintu abi sufyaan oo la odhan jiray hinda bintu umaya oo uu dhalay abaa sufyaan binu xarbi ninkii la odhan jiray quraysh oo dhan nimankii ugu colaada badnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ramla bintu abi sufyaan oo kale rasuulku waa guursaday sababtu waxay ahayd waxay ka mid ahayd dumarkii ugu horreeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam rumeeyey abaa sufyaan binu xarb oo quraysh shantii nin ee ugu horreeyey colaystay ninkii shanaad ahaa ayaa dhalay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay iyadoo ka raacday aabaheed aabaheed wuxuu ku yidhi ma adduun baad doonaysa ma nin baad u baahan tahay ma xalaale waxaad u baahan tahay anaa ku siinaye maxamed un iskaga hadh baa uu ku yidhi waayo ka diiday tacdiibkii waxay ahayd dumarkii u baxay ardulxabash ee xabashida u hijarooday ardulxabash markii ay tegeen ayaa ninkeedii allahuma salli calaa muxamadin halkaa joogee qabay ayaa ninka la odhan jiray cubaydallahi binu jaxash buu ah nin aada u maskax badan buu ahaa wuxuu iska dhex galay oo uu fahmay dadkii ardulxabash joogay ayuunbuu iska dhex galay dabeeta dib buu nasraaniyadii u qaatay iyadoo keligeed halkaa joogta ayaa ninkeedii haddana dib uu uga noqday dib uga noqoshadaa uu dib uga noqday ninkeedii ee ay keligeed ahayd iyadoo meel cidlaa joogta ee baheed iyo tolkeedna ay eriyeen ayaa allahuma salli calaa muxamadin rasuulku calayhi salaatu wasalaam warkaasi uu soo gaadhay dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo gabadhaa muslimadda ah siinaya si uu laabteeda u qaboojiyo ayaa wuxuu diray saxaabiga loo yaqaano yani damdam binu camr dabeete wuxuu idhi najaashi u tag waxaad ku leedahay gabadha muslimadee loo yaqaana hinda bintu abi umaya aniga ii meheri buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidiibaa ku meersaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan uga jeedaa guurka rasuulku calayhi salaatu wasalaam sabab buu wada lahaa idan khadiija bintu khuwaylad oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam lamuu guursan shan iyo labaatan sannadood keligeed buu qabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa khadiiji ay dhimatay ma uu guursan gabadh kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii ay dhimatay sanadkii tobnaad ahaa kadib ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay guurkiisa oo ay ugu hoydharisay gabadha loo yaqaano sawda bintu zamaca iyo caaisha bintu abibakrin oo mar keliya nebiga calayhi salaatu wasalaam doonistoodu ay wada dhacday idan culummadu waxay yidhaahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam jacaylkuu jeclaa khadiijo ayuu ula guursan waayey oo diinteeda iyo cifadeedana meelo kaleaynu kaga warranno wakti badan ku qaadi mayno maanta idan cusmaan bin cafaan nasiib wuxuu u helay inuu guursado ruqiya iyo ummu kalsuum oo ka dhex dhashay khadiija bintu khuwaylad iyo rasuulkii ilaahi calayhi salaatu wasalaam oo tarbiyad khaasa watay lidaalik culimmadu waxay leeyihin waxaa loogu bixiyey din nuurayn kii labada noor u saaxiibka ahaa ee labada nuur ee xidhiirhkooda uu gelaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam helay baa loo bixiyey maalintii ay ka dhimatay ummu kalsuum oo ruqiye iyadu ka dambaysay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo murugaysan ayaa uu ku yidhi low anna lanaa haalisa lazawajnaaka yaa cusmaan haddii inan saddexaad ay noo hadhsan tahay cusmaano waanu kuu guurin lahayn buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan culimmadu waxay leeyihiin asxaabu siyar rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar cusmaan waxa uu ahaa dadkii uu jeclaa waxaa xusid mudan cusmaan binu cafaan sifooyinka uu lahaa ee aanay saxaabada kale kaga door bidnaa sida abubakar iyo allahuma salli calaa maxamed cumar bin khataab iyo cabdiraxmaan bin awf iyo saciid binu sayd iyo sacad bin waqaas iyo dalxa bin cubaydallah oo casharat lmubashiriinka ka mid ahaa waxaa ka mid ahayd kasrat lxayaa xishood badni ilaa xad culimmadu ay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo fadhiya oo bawdadiisu ay muuqato ayaa waxaa usoo galay abubakar markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam muu daboolin dabeete waxaa soo galay cumar binu khadaab muu daboolin rasuulku calayhi salaatu wasalaam cusmaan binu cafaan baa soo galay cusmaan markuu yimid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sii daayay waana halka culummadu ay isku khilaafaan cawradu miyay ka hoosaynaysaa jilibka mise way ka sarraynaysaa yacni marka salaada aan la joogin baa culummadu markay xadidayaan makaanka inta looga baahanya qofku inuu qariyo daa'iman waa xadiiska ay culummadu ka soo qaataan qaarkood rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhii muslimadda ahayd ee la joogtay baa ku tiri yaa rasuul allah waxaa kuu soo galay abubakar maa daboolin bawdadii sidoo kale cumar maxaad cismaan uga dabooshay awlaa astaxyii bihi birajulin tastaxyii minhu lmalaa'ika ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo miyaanan ka xishoonayn nin ay malaa'igtu ka xishooto ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana kasiira alxayaa wuxuu ahaa nin aada u xishood badan cusmaan bin cafaan ilaa xad la gaadhsiiyey lama hayo cusmaan binu cafaan oo ku maydhay qaawanaan xataa marka uu maydhanayo qamiis buu ku dhex maydhan jiray fadfaada oo ballaadhan isagoo odhan jiray waxaan ka xishoonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xishoodka uu ilaahay ka xishoonaya waxay gaadhsiisay inuu aada isu asturo xataa marka uu maydhanayo cusmaan binu cafaan waana taa uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyay malaa'igta ayaa ka xishoon jiray waxaa xusid mudan cusmaan binu cafaan radia allahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu way isku dheeli tirnaayeen abubakar oo aada u raxmad badan oo ururin badan cumar binu khadaab oo ciddii loo taag waayey isagu u xiiri jiray cali bin abi aalib oo mubaaris ahaa oo bixi jiray oo cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo xadgudubtay isagoo ka hortegi jiray cusmaan binu cafaan oo uu ahaa jeebkii lacagta oo adduun marka uu u baahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu ku bixin jiray sidaasay isku dhammaystireen oo saxaabadiisa midba sifo khaasa ayuu watay rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan cusmaan binu cafaan saxaabadii aadka u waxbixinta badnayd buu ka mid ahaa waxaa xusid mudan sida atirmidi uu soo wariyey xaakim ee weliba ay yidhaahdeen xadiiska sixadiisa ay sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markii jeish ulcusra waa dagaalkii tabuuk la gelayey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhigay dagaalka keliya ee uu sheegay meesha loo baxayo wey gaaladaa maanta tira wax baanu qarinaynaa waxaa la yidhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam sirta waxa loo yaqaano qofka muslimka ah waxay yidhahan the secret between more than two is no secret hadday sirtu laba dhaafto sir maaha bay inagu yidhaahdeen laakiin afar iyo toban boqol oo sannadood ka hor ayaa islaamku waxa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina yidhi istaciinuu calaa qadaaya xawaa'ijikum bilkitmaan arrimihiina waxaa ku kaashataan yani qarsi buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam yani waxa muslimiinta ka dhexeeya iyo waxa lagu hayo iyo waxa aad leedihiin meel walba ha dhigina buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam lidalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha dagaal uu galay oo uu tilmaamay meesha la tegayaa ma jirto dagaalkaa tabuuk mooyaane xataa haddii galbeed la weerarayo bari buu saxaabada u kaxayn jiray jihada marka ay ka baxaan buu soo wareejin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii koonfur la weerarayana waqooyi buu u kaxayn jiray meel aan jihadii ahayn dagaalkaa tabuuka oo keliya oo dhul fog la tegayey oo muslimiinta uu ogaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dad ka tiro badan inay weerarayaan ayuu yidhi war nin walowba waxaaga soo diyaarsa rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin walowba waxaaga soo diyaarsa waxaan u yidhi maanta cidda ina kaalisa ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa arrinkeedu ilaahay u dhow yahay markaas saxaabadii nin walba wuxuu hayay buu keenay cusmaan bin cafaan radia allahu canhu ayaa u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam kun awr waxa ay u dhigmayeen kun awr oo alaabtoodii saarantay waa nin maanta kun sigis keena kun sigis wiil nin keenay maanta haddii la yidhaahdo islaamkaa loogu shaqaynaya iyo dadka muslimiinta ah ayuu awrku maalintaa u dhigmay awrkaas kun awr buu hoo soo hor joojiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo alaabtiisii saaran tahay iyo sahaydiisa culummada yaraysaa waxay idhahdeen sagaal boqol iyo afartan lixdankii ka dhinnaana lixdan faras ayuu u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa intaa wehelisay kun diinaar maaha kun dirham kun diinaar ayuu hordaadiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa xad nebigu calayhi salaatu wasalaam oo warwarsanaa dadka muslimiintaa cidda sahay siinaysa farax uu la ilmeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa darra cuhmaana maa sanaca bacda alyawm rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi yani maa nasa maa naqasa min maalin min sadaqa sadaqada uu qofka muslimka ilaahay dartii u bixiya adduunka waxba kama dhinto leanna cusmaan bin cafaan madiine maalintii uu yimid shilin muu haysan adduunkiisii makuu kaga yimid saxaabigii la walaalaysiiyey ayaa uu ku yidhi walaal suuqa unige waxaan awood u leeyahay inaan shaqaysto xirfadayduna waa tijaaradda suuqa lagu kala macaasho uun aniga ii dhex jooji buu yidhi intaasaan kaaga baahanay dee maalintii buu bilaabay baaci mushtarigaa uu lacagtaa badan ku bixinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine markii uu yimid ayaa wuxuu u yimid ceel la yidhaha bi'ru ruuma waa ceelka keliya ee ugu biyo macaan ee madiine yaalla ee uguna biyo badan markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu horay ceelkiio kiyuu ay saxaabadii muhaajiriinta ay u gelayaan iyo dadkii muslimiintahay oo dhan dabeete wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka fikiray biyahaasi bilaa dhibaata ay ka soo gaadhaa dadka muslimiinta markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo muslimiintii oo dhan la hadlaya masaajidka man yashtarii bi'ra ruuma fayajcaluhaa lilmuslimiin yadribu bidalwihi fii dalaa'ilihim walahu bihaa mashrabun fi ljanna waarkuma ayaa iibsanaya ceelkaa bi'ru ruuma oo dawliskii la daraabo buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u noqdaa sharbad uu ka cabo jannada buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii oo dhan buu la hadlay markaa cusmaan binu cafaan wuu ka maqna saxaabi istaaga oo bixiya waa la waayey waktigaas cusmaan binu cafaan baa yimid oo maqlay wa fii xadiisin aakhar janno le buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam lahaa riwaayad kale dabeete waxau idhi yaa rasuula allah miyay jirtaa inaad tidhi biru ruuma qofka iibsadaa ee isagu iibsadaa jannuu leeyahay qaala nacam buu yidhi rasuulku calayhi salaatu ninkii yahuudigaa buu u tegey waxau ku yidhi ceelkaa iga iibi wuxuu yidhi kaa iibin maayo waayo waa ceel lacag badan intaasoo ummadaa ka cabto kiyuu ugu jirta kaama iibinaya baa yidhi war waan kuu kordhinayaa lacagta iga iibi baa yidhi jannadii baa iga gashay waxa uu ku yidhi bar baan kaa iibinayaa ee kaa wada iibin maayo ceelka weliba waxaan doonayaa inaan kaa siiyo buu yidhi intii aan ceelka oo dhan siin lahaa baan barhkaa kaa siinaya labiyo toban kun iyo shan boqol oo dirham waa inaad keenta buu yidhi intii buu u tiriyay cusmaan bin cafan labiyo toban kun iyo shan boqol oo dirham intii markuu u tiriyey baa haddaba sidaynu ceelka u qaybsanaa bu wuxu uhi maalinna adigaa haysanaya maalinna anigaa haysanaya cusmaan binu cafaan baa saxaabadii oo dhan soo ballamiyey wuxuu idhi nin walowba laba weel samayso maalintayda kii aad ku cabaysay iyo maalinta ka kale kii lagugu sii shubayey buuhi markaa asxaabtu maalinta cusmaan binu cafaan baa ninku biyihii maanta iyo biyihii berri toole ee ninka yahuudigaa saxaabadu ay sii qaataan iyagoo bilaash oo bilaa lacaga dabeete ninkii yahuudigaaba arkay inaanu isaga aanay cidi waxba ka iibsanin cusmaan binu cafaan baa uu ku yidhi ceelkii waxaan doonayaa intii hadhay inaan kaa aada iga siisato sideed kun oo dirham oo aan kaa daayo saddex kun iyo shan boqol se shan kun iyo shan boqol miyay noqonaysaa ha shan kun iyo shan boqol aan kaa daayo cusmaan binu cafaan baa sideedii kun siiyey dabeete furihii isagoo wada ayuu u tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi yaa rasuula allah adigu waxaad tidhi ninka isagu iibsada ee muslimiinta gacanta ugu haya laakiin yaa rasuula allah ilaahay iyo rasuulkiisu ha xukumaan baan ku leeyahay buu ku yihi cusmaan binu cafaan radia allahu canhu furihii buu u dhiibay rasuulku calayhi salaatu wasalaa siyuhu arrin fudud ma aha oo waxaa maanta caalamka la yskugu haysto taxaalufka maanta turkiga sida dee iyagu ay sheegeen daraasaday sameeyeen kuwaa maanta ma garatay heshiiska israa'iil waxoo dhani waa biyaha weyn middle easka waxay leeyihiin laba kun iyo shan iyo labaatanka mitrcubiska ku biyahaee ku jira hoosta iyo bani aadamka ku nool bariga dhexe way kala badanayaan bay dhah markaa inta aan taa la gaadhin israa'iil waa inay hesho heshiis adag oo ay ka dhexesho biyaha urdun iyo biyaha turkiga waa in la siiyo waa dhul inta ugu biyaha badan leh markaa qadiyadda biyuhu waa taa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa halka maanta muslimiintii dee maanta sacuudi arabiya imaaraadka oo dhan biyahay macaaneeyeen yacni baddaa loo macaaneeya biyihii naturalkaa ee ilaahay u abuuray way ka tegeen haddii la isdhahdo maanta sacuudi arabiya gebigeedaba hala go-doomiyo biyuhun baa laga jaraya saacada ayaa dadka oo dhan waktiga xagaaga ay ku dhimanayaan dadka oo dhan leanno gebigooduba waxay ku nool yihiin xataa biyihii naturalka intaa samsamkaa mooyaane inta kale waxa weeye waxay cabbaan ma garatay biyaha taxliyat lmiyah la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii ugu horreysay uu madiine degay baa biyaha qiimahooda uu sheegay markuu lahaa cismaan binu cafaan waa inaan gaaladu biyaha aanay gacanta ugu haynin dadka muslimiinta ah ee waa inay iibsataan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan cusmaan binu cafaan radia allahu canhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalintii uu ku yaraaday masaajidkii madiina ee saxaabadii ay bateen ee dadkii muslimiinta ay bateen ayaa nebigu waxau yihi waar yaa inoogu kordhinaya konton tiir in noqota masaajidka buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasala in noqota yaa inoogu kordhinaya buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iminka dee tiirarka masaajidkeena waa saddex iyo saddex iyo saddex sagaal baa halkan ka muuqda konton tiir in noqonaysa ayaa uu ku kordhiyey cusmaan binu cafan isagaa istaagay wuxuu yidhi yaa rasuul allah kontonkaa tiir inta noqonaysa aniga ayaa bixinaya ya rasuul allah waxaanay ku tilmaamaan culimmada qaarkood inuu ka bixiyey yacni lacag gaadhiisa shan iyo labaatan kun oo dirham oo uu ka siiyey dadkii muslimiinta ahaa ee dhulkaa lahaa oo uu ka bixiyey naftiisa man banaa lilahi masjidan walow ka misxafi qidaati baydin innaga waa ogtiin maanta masaajidada waxay naga haysa oo dee berigii hore intii la dhisay dadku markii ay yaraayeen ayuunbaa masaajidadiin masalan weliba suuqa gudihiisa oo dee shaqada ay u badantay waxaa laga yaabaa qofku haddii uu salaada waktiyada qaarkood kusoo gaadho dee salaadaha qaarkood maqribka iyo duhurka iyo masaajidadu way buuxaan waxaa laga yaabaa kumaan kun qof baynu leenahay oo nin waliba masaajid dhisi karo man banaa lilahi masjidan walow ka misxafi qidaati baydin bana allahu lahu baytan fi ljanna ninka masaajid dhisa cuf in leeg oo shimbira ha ahaadee buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cuf in leeg oo shimbira dee cuf in leeg oo shimbira oo masaajidii ma jirte waa ninka ku darsada weeye xikmadda ku jirta bana allahu lahu baytan fi ljanna ilaahay guri buu masaajidka uga dhisaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ogtihiino meelihii muslimiinta aahaartoodu berbere oo kale waa aragtay yani dad aahaarta xeebaha oo dhani waa caynka dhulkii islaamku uu xeebuhu ka soo fiday oo dhan afar guri marka aada dhaaftaba masaajid baa ku yaalla ama sekadiiba saddex afar masjid ayaa ku yaalla yani dadkii muslimiinta hore xataa sidaas a xeebaha oo dhan waa caynkaa wey laakiin iminka markay lacagtii badatay mushkiladeediina way badatay oo waxaad moodaa masaajidada iminka oo kale inay aada inoogu kooban yihiin in loo dadaalana ay tahay haddii dadka lacagta le ay garan waayaanna in dadku ay ururiyaan oo nin walba oo xabad labanaya mid xoog ku darsada la dhisa weeye sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey oo garbaha ku casaaday madiine markii uu qubuu rasuulku ugu soo horreeyey ardu quba markii maka laga soo eriyey toban cishuu joogay tobankii cisho masaajid buu ka dhigay masjidu quba oo masaajidkaasuu ka dhisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine markii uu galay meeshii ugu horreysay hashiisu ay fadhiisatay rasuulku waxau yihi masaajid ha laga dhiso yaa le laba agoon baa leh hala bixiye buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lacagtooda masaajid baa laga dhisay oo culimmadu waxay leeyihiin waxaa u badsaday kuuligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira allahuma arxam ilmuhaajiriina walansaar ilaa xad uu gebiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada oo ay arkeen rasuulkii oo garbihii murxay oo dhagixii qaadaya oo alaabtii kala qaadaya dabeeto sidaasay saxaabadu ku dhiseen almasjid annabawiy ashariif masaajidka weyn ee madiine ku yaala ee qofka loo ogol yahay inuu u safro waa meelaha cibaadada loo tegayo inaad u safarta ee intaa tallaabo usii qaadaba la leeyahay qofka muuminkii waxa uu ku leeyahay ajar iyo waktiga uu ku lumiyaba cusmaan binu cafaan masaajidka konton tiir buu ku kordhiyey waxaa xusid mudan xaramka markii ugu horreysay la kordhiyey ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yimid maka ee uu furtay wuxuu arkay inaanay muslimiintii ku filnayn wuxuu idhi yaa inoo kordhinaya jagada reer beni fulan ay leeyihiin dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam reerkii buu la hadlay waxaa dha yaa rasuulallahi adduun kaloo aanu leenay ma jirto intaasaa noo adduuna cusmaan binu cafaan baa ag taagnaa wuxuu ku yidhi yaa rasuulallahi imisay doonayaan faqaaluu labiyo toban kun iyo shan boqol oo dirham baanu kaga tegaynaa halkii buu ugu tiriyay cusmaan binu cafaan labiyo tobankii kun iyo shantii boqol oo dirham dabeete waxa uu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallahi intaana xaramka ku dar kordhintii koowaad ee xaramka la kordhiyeyna waxaa bixiyey lacagtiisa cusmaan bin cafan radia allahu canhu waxaa xusid mudan cusmaan bin cafan radia allahu canhu sifooyinkiisii ugu muhiimsanaa waxa ay ahaayeen iyo kaalintii uu ku lahaa dacwaddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay dacwaddaasi ahayd waxbixinta sidaynu ognahay cusmaan binu cafan radia allahu canhu abubakr bacda rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam abubakar wuxuu ka dhigtay mustashaar iyo katib leanna waxyiga waxa uu qori jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulka ayuu u qori jiray waxyiga saxaabada wax qori jirtay shan iyo toban kamay badnayn carabi umiyiin bay u badnaayeen oo ninka la odhan jiray kacab ibnu lxabaar iyo jufayn arumi intii aan carabta ahayn ee maka timid ee dhibaatada ka samaysay sida kacab ibnu laxbaar iyo jufayna oo dilkii cumar binu khataab ku jiray intoodaba waxaa loo keenay muslimiinta inay baraan iyo dadkii quraysheed kitaabada idan cusmaan bin cafaan sifooyinku lahaa waxaa ka mid ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyiga inuu u qori jiray waktigii abubakar halkii buu kasii ahaa mid wax u qora muslimiinta oo u ururiya diiwaanka muslimiintu ay leeyihin dhacdo waloo dhacda wax waloo dhaco wuu u qori jiray dadka muslimiinta ah markii uu dhintay abubakar bin abi quxaafa cusmaan bin cafaan wuxuu ku daray lixda saxaabi ee uu la tashado muslimiintu waxay lahaayeen amiir iyo lix saxaabi oo ahlu shuuraha ah iyo maxay toban saxaabi oo kale oo talada muslimiinta ahay hay-adda hantidhowrka hay-adda masalan garsoorka ee majlisulqadaa la odhan jiray iyo hay-adda ciidamada intaa maanta carabi ay haysato oo dhan buu cumar binu khataab u telinayay haddana tirada oo dhan inta maanta ay ku mashquuliyeen kuwa dunida hogaamiya carab bay yidhaahdaan waxaanu idin baraynaa sida wax loo maamulayo wasaaradaha yareeya maamulkii wuu iswadajiirayaa ee iswaafajiya waa inaa magarata samaysan alrajul lmunaasab fi lmakan lmunaasab the right man for the right position qofku meesha uu ku haboon yahay waa in la dhigo wamaa adraaka caynkaasi laakiin afar iyo toban boqol oo sanadood ka hor baa islaamku waxaas oo dhan xaqiijiyey qabla arbacata cashar qarn cumar bin khadaab isagaa keligii muslimiinta u telinayay lix ahlushuuraha waa lix saxaabiyo keliya iyo toban magaalo oo magaalo weliba ay tahay yani waddan dhan ay tahay faleeg masar oo dhan camar binu caas baa u telinayay ciraaq oo dhan waxay ahayd laba ma garatay laba nin baa u telinayay ciraaq oo dhan waa kuufa iyo basra ay ahayd laba nin oo keliya jaziira alcarabiya oo dhani waxay ahayd shan yani ma garatay gobol bay ahayd oo saxaabada iyada u badnaa oo shan saxaabi baa u telinayay carabi intay maanta joogto iyo badh yani khaliijka iiraan laga gaadhay oo turkiga badh laga galay oo eshiya badh la galay ayaa muslimiinta u telinaysay oo dhani aanay ka badnayn labaatan qof dadka kale looma baahnayn dee waxaa la lahaa shaqo taga waa qof islaamka difaacaya ciidamada muslimiinta mooyaane inta kale waa la hawlgeliyay maxaa dabeeta noqotay qof walba inuu dheef ka helo wax soo saarka la sameeyeyna webigaa nile waxaa la yidhahda qamadida laga keeno ayaa madiina markii gaajadu ay ku dhacday awrkii ka soo socday baa la yidhi iskandariya iyo kii madiine joogay baa isku joogsaday ee sidaa loo kala celinayay marka uu madiine dhigo ayaa sidaa ay u kala laabaan dabeeta saasay u socdeen oo kan kalaa haddana laga dejiya dabeeta markaasuu kani noqdaa kanaa haddana laga dejiya markaasuu noqdaa maantana qamadida w f b daa siisa masaarida iyagoo sideed iyo afartan milyana waxaa la yidhaha inta ka baxday kuliyatu ziraaca yani inta takhasus ku sidata beeraha milyan iyo badh bay kor u dhaafeen inta digriiga ugu sarraysa sidata masaarida yani b h d holdriska inta ah un yani kuliya ziraaca haddana maanta waxay noqotay in qamadida haddii laga jiro xusni mubaarak furinkaa furaha badan le masaaridu ay cunto ee ninku shan midh uu ka qaato maalintii haddii qamadidaa laga jaro dawladda xusni mubaarak iyo wixii ehelkiisa ah oo maalintaasaa la waayay maraykankuba wuxuu ku xukumaa masaarida gebigoodaba qamadidaas uu siiyo waa nailkaasi cumar bin khadaab uu ku abuuray dadka muslimiinta weliba saxaabadii mujaahidiinta waxaa la yidhaha beeranina dadka beeri jiray waxayaan dadkii meesha deganaa lama hayo nin muslima oo ka mida ciidamadii muslimiinta oo dhul qabsaday intii uu islaamku fidayay mamnuuc bay ka ahayd maxaad uga baahantii buu odhan jiray cumar binu khataab laakiin maxay ahaayeen ma sida maanta ayaa volunteer la yidhaahdaa bani aadam baa tee hawsha wadu la mujaahidiintu iyagaa ugu adduun badnaa waktigii muslimiinta khaalid bin waliid oo kale waxaa la yidhaahdaa lixdan kun oo kun waa lixdan milyan oo dirham ayay noqotay adduunkii uu lahaa markii uu sii tegayey ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala usii baxay ee ka soo galay uun yani fiditaankii islaamka adduunkii la siinayay idan dadkaa wax beeraya waxay ahayn dadka muslimiinta ah iyo dadka ahlu dimaha ah ee dhulkooda jooga oo islaamku uu baray in wax la soo saaro leanno xadiiskii baa ahaa yani in qaamat الsaaca wafii yadi axadakum fasila fastadaca anlaa taquma fastadaca an yaqrusa qabla an laa taquuma الsaaca falyaqrusa falahu bidalika ajru waxaynu doonaynaa inaynu caddayno in diinteennu inagu filan tahay hadday dhaqaalo tahay hadday wax soo saar tahay hadday beero tahay hadday maxay tahay hadday maxay tahay inta la sheego oo dhan intaba kitaabkaa aynu ka dul warwareegaynay ku wada jiraan oo haddii la raaco sidiisa loo helaya loo barwaaqoobaya oo raashinku badanaya wax walba badanaya dee islaamkii baynu ku hayna soddon sannadood oo khilaafadii ay jirtay ilmaha saddexaad ee dhalanaya ayaa loogu qoray waxa uu qaadanayo diiwaanka muslimiinta lacagtaasi halkay ka imanaysa ma malaa'ig baa keenaysay laa bangiga muslimiintay ku jirtay muslimiintaa soo saaray khiraajka iyo allahuma salli calaa maxamed adduunkii muslimiintu ay qabteen ee ay ka shaqeeyeen ee ay soo saareen ayaa lagu daryeeray dadka muslimiinta waxaa xusid mudan cusmaan binu cafaan cumar binu khadaab wuxuu ka dhigtay lixdii saxaabi ee muslimiinta oo dhan u telin jiray cusmaan binu cafaan radia allahu canhu cumar binu khadaab markii uu dhimanayey sidaynu ognahay cumar waa la dilay waxaana dilay nin la yidhaha fayrus abululu-a sidii aynu taariikhdiisa kaga soo warannay oo allahuma salli calaa maxamed ahaa nin majuusiya oo dabcaabuda culimmaduna ay ku sheegaan inuu ahaa yani inan lagu dhalay bidariiqatin hayri sharciya oo dariiq sharciya aan ku dhalan ninkaasaa dilay cumar binu khataab cumar wuu ka ilaalin jiray madiine baa la yidhaha dadka aan muslimiinta ahayn ee qaangaarka laakiin yarkaasi waxaa aada u beriyey mugiira binu shucba wuxuu yihi waa nin xadaada waa nin birta tuma waa nin koorayaasha sameeya waa nin seefaha sameeya waa nin warmaha sidan yidhaahda dabeetu sidii buu ugu ogolaaday mugiira binu shucba ninkaa markii uu keenay sabab wuxuu u noqday dilkii cumar binu khataab radia allahu canhu waanaynu runtii ka soo waranay dilkii cumar oo ma aan jeclay inaan dib ugu noqdo cumar markii la dilay radia allahu canhu waxaa dhacday cusmaan binu cafaan ayaa loo dhiibay taladii muslimiinta siduu ku soo baxayna waxaa la leeyahay cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo xil saaray oo lix saxaabi uu ku jiro ayaa uu ku yidhi lixdii naasi shira waxaad soo saartaa nin muslima oo idiin taliya buu yihi cumar binu khataab saddex cishaa shiraysaan buu yidhi markaa dalxat alansaari saxaabiga ansaarigaa buu yidhi ishortaag seefaha ka ururi buu yidhi markay gelayaan buu yidhi gurigay ku shirayaan waa lixdii muslimiinta ugu fadliga badnaa lixdaasi buu yidhi saddex cisho hadday go-aan ku soo saari waayeen lixdoodaba buu yidhi madaxyadooda kaga tag buu yidhi meesha dabeeta muslimiinta la hadaloo nin ha doortaan buu yidhi li saddex cisho hadday waxba kusoo saari waayeen way iskhilaafeene lixdoodaba halkaa ku dil buu yidhi cumar binu khataab hadday saddex iyo saddex noqdaan cabdiraxmaan bin cawf meesha uu ku jiro ayaad faraynaysaan buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf waa saxaabi muslimiinta oo dhan ay jeclaayeen markaa isaga ayaa aada u dhexdhexaad ee dhinaca uu jiro afareeya buu yidhi saddexda kale hadday diilaan halkooda ku dila buu yidhi cumar bin khataab si aanay muslimiinta taladoodu aanu khilaafu soo gelin adigu almuhim cabdiraxmaan bin cawf markii ay maalintii hore shireen ayaa go-aankii u arkay in cali iyo cusmaan labadooda ay yihiin ahlul yani jamhuur ulculamaa waxay qabaan muslimiinta waxaa ugu fadli badan abubakr sida bukhaari iyo muslim ku sugan waxaa ku xiga cumar binu khadaab sida ku sugan bukhaari iyo muslim laakiin cusmaan iyo cali siday u kala fadli badan yihiin culummadu way isku khilaafeen jamhuur ulculamaa idan maadaama aan la ogeyn kooda fadli badan oo axaadiis badani labadoodaba fadligooda ay ku soo aroortay saxaabadu waxay doonayeen ka muslimiintu ay doonayaan un in la horreysiiyo waxaa la yidhaha markaa cabdiraxmaan bin awf ayaa yidhi anaa idinka furanaya saddexdaa cisho intaanay inagu gaadhinna go-aan baynu bixinayna marka waxa la yidhaha madiine oo dhan buu soo maray ma cusmaan baynu dooranaa mise cali bin abi taalib codkii muslimiinta ee madiine oo dhan buu soo urray oo ah magaaladii muslimiinta looga telinayay saxaabadu ay fadhiyeen codkii markuu soo dhameeyey ayaa la iskugu yimid ma masaajidkii masaajidkii baa la fadhiistay dabeeta muslimiintii buu la hadlay cali bin abi taalib buu uhi istaag ubaayicuka cala alkitaabi wasunna wacalaa nahji abi bakrin wa cumar istaag buu yihi baycada waxaad muslimiinta kula baayactantaa kitaabka iyo sunnaha inaad ku hogaaminayso iyo dariiqii abibakr iyo kii cumar marka cali bin abi aalib ayaa wuxu uhi waxaan kugula baayactamaya kitaabka iyo sunnaha laakin ma ihi bu yidhi abibakr iyo cumar wama stadactu calaa nahji abi bakrin wa cumar abi bakr iyo cumar intaan kari karo ayaan dariiqoodii maraya ka saar buu yidhi intaan kari karo wuxuu yihi kama saaraya cali bin abi aalib dabeeta iska fadhiista bu yihi istaag bu yihi cusmaan bin cafaano cismaan baa runtii uu sidii ayaa ku qaatay kitaabka iyo sunnaha iyo dariiqii abibakar iyo kii cumar inaan idinku maamulo ayaan kugula baayactamay halkiibuu kula baayactamay muslimiinta oo dhanna la baayactama buuri sidaasuu talada ku qabtay cusmaan bin cafaan cusmaan bin cafaan radia allahu canhu waynu soo sheegnay inuu ahaa saxaabi aada u raxmad badan sidoo kale aada u dhibirsan waxaa markiiba ku bilaabantay in dad badani ay ku soo ururaan taladii muslimiinta cumar bin khadaab maalan talada wuu ka ururin jiray reer cumar iyo cid aan ahayn hoggaanka sare saxaabada xataa maalin nin taliska muslimiinta ag yimid oo jadib binu qays la odhan jiray oo lagu tuhmi jiray munaafiqiinta inuu ka mid yahay cumar wuu yeedhay ilaahay baan ku dhaartee haddaan kugu arka buu yidhi meesha muslimiinta looga talinayo maalin dambe adigoo imanaya ma waxaad doonaysaa buu yidhi talada ka soo baxaysa dadka muslimiinta u talinaya in la yidhaahdo hebel baa ku jiray maalin dambe haddaan kugu arka buu yidhi cumar meeshaasi aadoo soo gelaya maxaa islaamku ku nabad galay cumar waxaa ag fadhiyey qaar aan adduun doonayn oo aakhiro u socda isagaana isag dhigay hadduu intaa dhaafo ka joog baa la odhan jiray cumar bin khataab illa cali bin abi taalib baa ag jooge kaana qawaaman bikitaab illah wa bisunati rasuuli llahi sala allahu alay wasalam maalin masalan ay dhacday inuu deg deg u magacaabay cumar bin khataab saxaabi ciidamadii ciraaq ka telinayay oo saxaabigiina markuu camaliyadii fulinayey afar kun oo saxaabi ay ku istishaadeen oo khalad dhacay oo taladii uu maroorsaday laba sannadood baa cumar bin khataab lagu haystay oo maalinta ay aalushuuru isu yimaadaan bay yidhaahdaan cumar ow ma ninkaagii magacaabay aba cubayd asaqaf markaasuu cumar qayliyu yidhaahdo war maalin walbama waxay odhan doontaa ninkaagii magacaabay aba cubayd asaqaf hadda waa bacda sanatayn laba sannadood kadib cumar bin khataab radia allahu canhu sababtuu ku doortayna waxaa la yidhaahdaa intuu masaajidka la hadlay ayuu yihi waar muslimiintii ciraaq waa la weeraray waa laga tiro badan yahay waar yaa u gargaaraya oo baxaya ninkii ugu horreeyey istaagay bu abaa cubayd asaqaf saasuu ku doortay weliba awalu man laba dacwa yaa amiir almuminiin anaa ugu horreeya bu yidhi maadaama ugu horreeyey si u dhiiriye muslimiinta bu yidhi adigaa amiir u ah hoggaanka ciidanka baxaya sidaasuu weliba ku magacaabay maadaama u ahaa ninkii ugu horreeyey ajiib waxaan uga socdaa cusmaan bin cafaan radia allahu canhu wuu ka leexiyey taladii sidii uu ahaa cumar bin khataab radia allahu canhu waxaa soo galay taladii dad muslimiina oo badan oo aan ahayn saxaabadii ugu sarraysay saxaabada rasuulka alayhi salaatu wasalam xataa saciid binu sayd oo casharatu lmubashiriinka ah oo ah saxaabigii lixaad ee rumeeyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam cumar binu khataab wuu ka reebay talada muslimiinta waayo ilmaadeer bay ahaayeen waayo walaashii buu qabay waayo isaguna walaashii buu qabay cumar binu khataab radia allahu canhu ma doonaya buu yihi talada muslimiinta reer cumar inay ku bataan xataa saxaabigii xaqa u lahaa ee ilmaadeerka ahaayeen ee isagu walaashii uu qabay saxaabigaasina cumar walaashii uu qabay talada wuu ka yaro fogey cumar binu khataab radia allahu canhu ma doonina buu yidhi talada muslimiinta inay qaysarawiya aw kisrawiya talo boqortooyo inay noqoto marnaba ma doonaya buu odhan jiray cumar binu khataab radia allahu canhu markaa saxaabada ayuu sidaa ugu ururin jiray cusmaan bin cafaan radia allahu canhu reer beni umaya ayaa taladii muslimiinta ku ururay khaladaadkii ugu weynaa ee dhacay waktigii cusmaan waxaa ka mid ahaa siday culammadu sheegaan nin uu adeer uaha u adeer ahaa cusmaan bin cafaan oo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday inuu soo galo madiina waa nin aada u fitno badan buuri ninkaasi yaanu madiine soo gelin buuhi rasuulku alayhi salatu wasalam waa uu ka mustaafiriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waktigii abubakar ayuu cusmaan bin cafaan u tegey wuxuu yidhi adeerkii ha la soo daayey wuxuu idhi laa rasuulkaa mustaafiriyey halkaasuu joogay cumar binu khadaab baa yimid waxa uu ku yidhi yaa cusmaan cusmaan baa ku yidhi yaa cumar walaal soo daa bu yidhi wuxuu yidhi wallahi inaanu soo daynin ninka uu rasuulkii ilaahay mustaafiriyey ee abubakarna u diiday cusmaan binu cafaan baa soo daayey oo wuxuu soo galay madiina weliba culimmadu waxay leeyihin taladii muslimiinta kusoo biiray idan cusmaan binu cafaan dhibirsanaantiisii faraha badneed waxay keentay taladii muslimiinta inay ku bataan baa la yidhaahdaa culimmadu waktigii khilaafada dad aan ehel badan u ahayn khilaafadii islaamiga ahayd iyadoo saxaabadii waaweyneed ay joogaan waana halka ay ka bilaabanto casrulfitan khilaafkii saxaabadu halkii uu ka bilaabmay wey taladii muslimiinta oo graafkeedu masalan halkaa uu taagnaabaa halkaa kusoo dhacday masalan cumar binu khataab radia allahu canhu wuxuu gaadhay dee abubakar isaga laba sannadood buu talada muslimiinta hayey waxaa ugu badnaa cumar binu khataab radia allahu canhu oo toban sannadood iyo lix bilood ahayd waxa uu gaadhsiiyey dadka muslimiinta ah heer la qiyaaso saxaabiga horta adduun ubay baahnayn muslimiinta ninkaba haddii laga uriyo inuu adduun doon yahay talada muslimiinta mabuu soo geli jirin cumayr binu saab ayaa u maalin ayuu u yeedhay yani wuxuu ka mid ahaa waali u joogay maalihii uu joogay cumar bin khataab radia allahu canhu markaasuu u yimid isagoo aan waxba sidan wuxu uhi wal maxaa kugu dhacay waa maxay dhibaatadan kaa muuqataa buu ihi gobol dhan oo muslimiintaanu kuu dhiibnay mushahaarkaagu waa saddex kun oo dirham waa mushahaarka ugu sarreeya maxaa dhacay saxaabi buu dabageliyey o wuxuu yihi waan safraya ya amiir almuminiin asuu ka daba diray markaasuu yihi bal arrinkiisa soo eeg gurigiisii buu ugu tegay shawaa siduu ahaa waxa uu daba sidaa kiish lacaga mar allaaliya markii uu degay ayuu ag dhigay wuxuu ogaaday cumar binu khataab inaanad adduunkaagiina qaadanaad xaqa u lahayde kaasi ku darsa buu ku yidhi amiir almuminiinki baa uu ku yidhi ninka muslimka markaasuu yidhi yaa kuu soo diray markaasuu yihi cumar binu khataab baa iga kaasoo daba dirayo sidaasaan kuu daba socday buu yihi sacad bin abuqas radia allahu canhu oo dee aa ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waa saxaabiga casharatu lmubashiriin ku jira ee abtinimo ugu dhowaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa markii uu telinayo gobol gobollada muslimiintaa ka mid a ayaa cumar baa wuxuu soo ogaaday in guri dheer uu ku jiro oo ka sarreeya guryaha muslimiinta wuxuu yidhi utag guriga gaabi buu yidhi adigoon la hadlin markaad la sinto guryaha muslimiinta ah u sheeg wuxuu ku yidhi amiir almuminiinku ma dhisan kartid guri ka sarreeya guryaha muslimiinta ah maadaamaad talada muslimiinta u haysato ninka marka uu talada u dhiibaya adduunkiisaa la tira koobi jiray cumar binu khataab radia allahu canhu min waaxid ila almia intaasi haddii xabadi dhaafto waxaa lagu dari jiray baytulmaalka muslimiinta saxaabadiisa waktigii cumar binu khataab radia allahu canhu adduunkii waa batay cusmaan binu cafaan markii uu talada muslimiinta yimid sidaa aynu sheegnay waxaa dhacday in taladii muslimiinta ay ku yimaadeen dad badan waxaa luntay hay-addii cumar binu khataab ee ugu sarraysay ahayd hay-at tafaqud khaalid bin waliid oo boqol kun oo mujaahid ay eeganayaan boqol kun oo mujaahid wuxuu ahaa saxaabiga ugu codka badan leh ee ciidamada muslimiinta oo dhani gacanta ku hayay ayaa cumar binu khataab uu amray toban kun oo dirham buu bixiyey baa layidhi wuxuu idhi u tag sidee u dhici kartaa toban kun oo dirham inaad siiso nin gabayaayo shaacira waxaad ku tidhahdaa maadaa lahaa mise xoolihii muslimiintay ahay hadduu yidhaaha anigaa lahaa waxaad tidhaahdaa laqad asrafta waad ku xadgudubtay toban kunoo dirham inaad siisa nin gabayaaya haddii uu ku yidhaahdo maalkii muslimiintu ahaana waxaad tidhaahdaa waa lagu casilay ku dhe khaalid bin wid radi allahu canhu waa halkee waa halkii dagaalku uu ka socday dadka muslimiinta ee meesha joogee saxaabada ah iyo mujaahidiinta meesha jooga khaalid unba yaqaanaan hadduu maalintaa khaalid yidhaahdo nin baa u yimid oo yidhi ya khaalid asanaca laka haada cumar bin khataab radia allahu canhu ma cumar baa sidaa kaa yeelay maxaad u odhan weyday buu yihi madiine inagu dhaqaajiya ama waibnu lkhadaab xayun falaa cumar intuu nool yahay buu yidhi nin adduun doonayaa ma jira buu yidhi iyo saldad iyo maamul waayo isagaa ka tegey bui wuxuu inagu hogaamiyey buu yidhi in qofku ilaahay uu isu dhiibo adduunna waynu haysanaa buu yihi khaalid bin wid radia allahu canhu waanu ku saxsan yahay buu yihi khaalid bin wid waayo waan ku xadgudbay buu yihi tobankaa kun ee dirham inaan siiyo ninkaa gabayaagaa ee aan ka mid ahayn dadkii muslimiinta ee wanaagsanaa ee gabaygeed u tiriya markaasaa xadda meeshuu tegey gabay badan buu tiriyey markaasuu yidhi khaalid bin hala siiyo toban kun oo dirham waxaan uga socdaa xataa waxa ay gaadhay haybaddii ay lahayd talada muslimiintu eegada khaalid iska daa baan ku leeyahy ciidamadii caadigaa saxaabadii baa ku yidhi waxaynu weeraraynaa madiino cumar binu khadaab baynu ka qaadaynaa meesha siduu cumar binu khadaab ku casili kara sida loogu kalsoona waayo waxaa la leeyahay weerar hadday noqoto faraskiisa muslimiintu way ku raadoobeen waana waktigii dee dagaalkuu socday ee sham oo dhan la xoreynayey waa saxaabiga ciraaq intuu ka soo baxay la yidhi sham baa lagu weeraray muslimiintii oo laga tiro batay ee gaadhsiiyey meel aanay weligeed muslimiintu marin inuu maro oo xeebta uu ka wareejiyo ilaa xad la yidhaahdo saxaabadii baa wada qaylisay oo ku tiri yaa khaalid yani maxaad halkaa noo marisay wuxuu yidhi sabra walaal waayo buu yidhi dariiqaa aynu marnee adag labiyo labaatan cisho ayuu ka jarayaa buu yidhi dagaalka sham ka socda ee muslimiinta inaynu gaadhno mar allaaliya markii la yidhi khaalid baa yimid ayaa dee boqortooyadii roman imbireki meeshaa jirtay waxay u dhigantay quwadda maanta maraykankuu leeyahay halka nin muslimii joogay boqol kun oo nin baa diyaar ah oo boqol kun oo faras haysta oo boqol kun oo seefood haysta oo isbeer ah sidaasay u wada ahaayeen wax walba laba shay bay ka sita halka saxaabada laga yaabo inay laba faras ama shan faras ama toddoba faras ayaa ka dhexeeyey masalan siddeed iyo toban saxaabi oo laga yaabaa in inta kale ay ahaayeen ciidanka mushaada ee magarasi socday waktiga caynkaa ahaa ayaa ilaahay gaalo uu ku dulayay khaalid bin wid radia allahu canhu markaasay kalsoonidoodao dhan siiya haddana cumar waxaa la yidhaahdaa waxa uu gaadhay inuu ogolaan waayo saxaabiga ugu awooda badan le muslimiintu inuu leexdo intaa in leeg ikhwaani waa siday ku toostay taladii waktigii cumar bin khataab radia allahu canhu ee khilaafadu usmaan bin cafaan maxaa ku dhacay taladii baa baahday hoggaankii muslimiintaa dad kale kusoo biireen waxaa dhacday fitnada aynu ognahay waktigii cusmaan bin cafaan radia allahu canhu madiinaa lasoo weeraray labiyo toban sannadood markii uu hayay ee islaamku uu fiday ayaa madiine la iskugu yimi waxaa soo baxay ninka loo yaqaana suwayq iyo cabdillaahi ibnu saba waxay ahaayeen laba nin oo allahuma salli calaa maxamed labada ninba ay yahuud ahaayeen waktigii cumar binu khadaab way noolaayeen laakiin waa la waayey inay hadlaan maalin baa la yidhaha ninka la yidhaha suwayq baa hadlay markaasaa cumar loo sheegay masr waxaa ka dhaca kuufo waxaa ka dhaca basre waxaa ka dhaca wii kadib cumar binu khadaab madiinuu ku hayay bacda usbuuc hadday laba dumari isjiidhaan yani waxaan ku leeyahay hay-adda sirdoonka ee islaamku lahaa waktigaas laba dumari hadday isjiidhaan hadda gaadiidka ugu dheeraynaya waa faras cumar binu khadaab bacda usbuucin madiine ayuu warkaasi joogay leanna wuxuu lahaa dad muslimiina oo xola oo sugan oo macluumaadka oo dhan ururiya shay muslimiinta ka dhex dhaca oo aan la ogeyni ma jiro ilaa xad camar binu caas masle maalintii inankiisu yarka nasraanigaa dhirbaaxay inankiisuu ku lahaa ma waxay kula tahay warkaasi inaanu gaadhayn cumar binu khataab radia allahu canhu cumar warkaasi inaanu gaadhayn ayay kula tahay dee wiil kadibba waxaa la yidhi waxa la yidhi adiga inankaagu soo gala waanu maqalnay in inankaagu dadka dhirbaaxo o idhahdo khudha waana ibnu lakramin adiga iyo inankaaguba madiine kaale oo kii madiine lasoo geliyey lagu xukumay madiine gudaheed waxaan uga socdaa ikhwaani fi llaahi cusmaan binu cafaan radia allahu canhu waktigiisii taladii muslimiintuna way baahday dadkii warkooda la ururinayey ee toosnida lagu ururinayeyna hay-addii xoogga badnayd baa daciiftay dabeete ninkii la odhan jiray assuwayr ee lahaa nabiyullaahi maxamed muxuu usoo noqon waayey sida nebi ciise usoo noqonayo calayhi salaam eeg yani waxaa nusuusta kusugan nabiyullahi ciisa alayhi salaam akhir zaman inuu soo baxayo muxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagaa ka fadli badane muxuu usoo noqon waaya falsafadaa ninka sameeyey ayaa warkii aada u baahiyey cumar baa loo sheegay warkii waa loo yeedhay waxaa la yidhaha madiinuu ku karbaashay haraggii baa laga saaray wuxuu yidhi iska naso